والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أخوتي في العقيدة درس كان lagu talagalay inaan akhriyo oo ah mafhuumu siyaasa sharciya oo runtii si haddii loo eego deris ballaadhan noqon kara si haddii loo eegana la koobi karo qadiyadda siyaasa sharciya ku saabsiisan aan u malaynayo cajlado horeo halkan lagu qabtayba inay yaalliin waxaan isku dayaa inaan si kooban uga warramo ciddii isagoo balballaadhan u baahan waxaan filayaa shan iyo toban sano ka hor baa wasalladan ku galla inaad masaajid ka helaysaan kelimatu siyaasa marka laysidhaahdo sharxa waa kelmad runtii bini aadamku siyaabo badan oo kala gedisan uu u sharxo mawaaqif kala gedisanna uu iska taago gaal iyo muslimba ilaa xad reer galbeedka marka la joogo maalan hanis morgantow ninka la ydhaahdo ee macruufkaa kitaabka leh markuu asiyaasa sharxaya wuxuu ku tilmaamaya waa siraac min ajli alquwa waasatwa waa legdanka buu yidhi xoogga iyo maamulka sare laysku haystaa siyaasad la ydhahda buu ku tilmaamaya harod laswill nin la ydhaahdo iyaga ka mid isna wuxuu leeyahay asiyaasa hiya sulta watanfiid buu yidhi waa sultada baawarka iyo fulinta aladi yuxadid man yaxsil calaa maada wamata wakayf waa awoodda lagu xadida buu leeyahay man yaxsil calaa maada kumaa waxaan helaya ama maamulaya goormuu maamulaya iyo siduu maamulaya waa eray runtii aan odhan karo waa eray mataata ama macnihiisa la balballaadhiyo marka la doono sidaa daraaddeed baa jambari danka ninka la ydhaahdo oo kitaab leh ayaa fasal ka mida kitaabkiisa cilmi siyaasa uu bixiyey ayuu su-aal isweydiinaya uu leeyahay maa hiya siyaasa siyaasadda maxaa la yidhaahdaa marka uu si kooban u sharxi kari waayey soddon iyo laba bej buu ku sharxayaa markaa maa hiya siyaasa markuu isweydiiyey ee uu isyidhi sharax ayaa waxay ka qaadatay soddon iyo laba bej inuu isku dayo ereygaasi inuu sugo ama se uu sharxo akhiiran marka dambe wuxuu odhanayaa waxaa jira isticmaalaat nawciya iyo isticmaalaad hayru nawciya wuxuu ku tilmaamayo isticmaalka hayru nawcigaa buu leeyahy waa kelmadu siyaasa meesha ay ku jirto muraadifkeeda ama kelmad la macnaabaa lagu bedeli karaa mararka qaarkood alidaara bay iskala mid tahay buu leeyahy oo siyaasatu naqli iyo siyaasa taaqa iyo siyaasa kada marka la tilmaamayo waa kelimatulidaara bay la macnatu tilmaamaya mararka qaarkood kelima alistraatiijiya buu ku macnaynaya sida siyaasat alxarb aw siyaasat alxukuuma iyo wixii la mida mararka qaarkoodna wuxuu leeyahy waa kelmad la xaqiro oo haddii lagugu yidhaahdo buu yidhaha ceeb ah waa khiyaamada iyo dadluminta buu leeyahay iyo camalka mikaafiiliga ah laftiisa siyaasa loo yaqaanaa buu leeyahy marka xataa musalaxaasi buu leeyahy waa mustalax jira qofka la xaqirayaana lagu tilmaamaa buu odhanaya markaan aragtidaasoo dhan ka soo gudbo culammada sharaxda qaar ka midi waxaabay ku doodaan ereyga siyaasa inaanu ahayn erey af carabiya oo asal kale u raadiyaan laakiin xaqiiqadu waxay u dhowday inuu yahay erey af carabiya oo rasmiya oo shicirkii jaahiligae carbeede hore laga helayo bale ibnatu nucmaan ibnulmundir markii aabbaheed boqortooyada uu waayay ee markii dambe iyadoo markii horeina boqor ahaan jirto oo guri magac iyo maamuusle ku soo kortay mar dambe ay rafaaday bay gabay tirinaysay ay kelmadan fiina nasuusu nnaasa waalamru amruna yacnii weedha ee uu ku jiro calaa kulli xaal waxaan leenahay waa kelmad carbeed oo saxa macaani dhowreeyay qolada macaajimtu soo naqliyaan uu u badan yahay macnaha tadbiir ama maamul in wax la maamulo macnaha abaa luqada macnayaasha lasoo gudbiyo ka mid ah waa weedh aan qur-aanka ku soo aroorin lafdiga kani laakiin sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku soo aroortay xadiidka uu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kaanat banuu israa'iil tasusuhum alanbiyaa wuxuu nebigu leeyahay reer banu israa'iil waxay ahaayeen kuwo ay maamulaan nebiyadu kulamaa halaka nebiyun khalafahu nebiy mar kastoo nebi uu dhinto nebi kale ayaa dhexli jiroo ka dambayn jiray aniga se nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aniga se nebi igama dambeeyo xadiidkaasoo saxiixayn ku yaala waxuu nebigu ku tilmaamayaa reer banu israa'iil inay siyaasiyiintoodu ahaayeen nebiyadoodii oo ambiyadu inay ahaayeen kuwii maamuli jiray idan lafdu siyaasa waa erayaynu ku tilmaami karno inuu maamul yahay sharci marka lagu daro asiyaasa sharciya marka la yidhaahdo ee shareecada loo idaafeeyo loo nisbeeyo waa inay noqotaa un siyaasad ku abtirsata kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ama siyaasad waxyi ku abtirsata waxyigu ilaahay cumuuman wuxuu inoo tilmaamayaa alaa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu lkhabiir ilaahay miyaanu ogayn cidda u abuuray isagoo latiifu lkhabiir waxaana nebiyada la tilmaamayay nebi walba shareeco la soo siiyey uu dadka ku maamulo walikullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja alaa lahu lkhalq walamr nusuustaasoo dhammi waxa ay sheegaysaa shareecadu inay u soo degto in nolosha bini aadamka lagu maamulo tiisa qarsoon ee qalbiga ku saabsiisan iyo ruuxda tiisa muuqatee daahirka ah tiisa aakhireed ta adduunyo nolosha qofka bini aadamkii leeyahay oo dhan in lagu maamulo walidaalika ayaa culammada muslimiinta tacaariiftay bixiyaan maala ibnu caqiil alxambali wuxuu odhanayaa siyaasadda waxaa la yidhahda buu yidhi asiyaasa maa kana min alafcaal bixayثu yakunu الnaasu bihi aqrabu ilى الsilaax وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق شرع أي لم يخالف ما نطق به شرع فصحيح وإن أردت ما نطق به شرع فغلط وتغليط للصحابة وهذا نينكا كان مركان سوق وحو ليه سياسة وحا ليلة أبو ليه acmaasha ama afcaasha wixii dadku u dhoweeya wanaag iyo samaha iyo silaaxa wixii samaha qofka u dhoweeya ayaa ah siyaasad ee xumaha ka fogeeya xataa yaan qur-aan iyo nusuus xadiisi kusoo degin buu leeyahy laakiin waxaa laga rabaa waxa weeyaan inaanay qur-aan iyo nusuus xadiisa khilaafin saa daraaddeed bay culimmada fanniga ka warrama muslimiintii waxay u qaybiyaan nusuusta sharciga wixii uu lafdigu qur-aan uu ka warramayo waa siyaasa ilaahiya bay yidhaahdaan wixii uu ka warramayo axaadiista nebigu waa siyaasa nabawiya bay ku tilmaamaan wixii kalena waa siyaasat almuluuk bay sheegaan ama alumara ka fannin marka loo eego waa fan ka mida funuunta fiqiga islaamigaah ee shareecada islaamiga lagu daraaseeyo waa fanni muddo soo socday wakhtiyo horena culammada muslimiinta ee kutub gaara u qortay ragga kutubta u qoray hore waxaa ka mid ahaa afarboqoliyookontonkii sheekhii dhintay maawardi la odhan jiray saddex kitaab buu leeya oo masaladan ku saabsan alaxkaam isultaaniya iyo asuluuk fi siyaasati almuluuk iyo tashiilu nadari wa tacjiil adafr saddexda kitaabba wuxuu kaga warramayaa qadaaya siyaasa waxaa ka mida ragga hore wax ka qoray abu yacla alfaraa ee xambali ahaa afarboqoliyosideediyookontonkii dhintay waxaa ka mid ahaa imaam aljuwayni imaam alxaramayn afarboqoliyotoddobaataniyosiddeedii hijiriyada kitaabkiisa alkhiyaafi siyaasaddu markaan soo duuduubno markaa macnaheeda luqawiga iyo keeda sharcigii ma kala foga macnaha luqawigaahi kalimatu saasa yasuusu tacni alislaaxa walistislaax waa shayga oo la hagaajiyo oo la wanaajiyo oo xagga samaha iyo wanaagga loo sii dhoweeyo idan waxa weeyaan maslaxadata u fiican in lala yimaado la dhammaystiro fasaadkana in la yareeyo ama la tirtiro amase waa jid bay yidhaahdaan adduun iyo aakhiraba lagu liibaano jid yacni siyaasadda sharcigii waxay kaga gedisantahay siyaasadda kale siyaasaadka kale waxaa lagu qoondeeyaa in noloshan un lagu birbidhsado laakiin siyaasa sharciya alislaamiya waxay itijaaheedu u jeedaa qofka in la liibaansiin karo aakhiro iyo adduun labadaba inuu liibaani karo sida daraaddeed ayaa waxaa la tilmaamaa cidda siyaasadda sharciga islaamiga hoggaanwadeenka ka ahi inay yihiin nebiyada dabeetana dadku siday ilaah iyo rusushiisa ugu kala dhow yihiin ee ugu kala cibaado badan yihiin ee ugu kala cilmi badan yihiin inay ugu kala janjeedhaan lafdigan markaan sidhaahdo markaa sharax waa eray runtii aan ku soo koobi karho weer qura oo ah wixii wanaaga bulshada dhexdeeda in lagu beero min maamul ilaa mijo wixii xuma ah ama fasaadana in la taqliiliyo wanaaggaasi baabku doonaba ha ku saabsinaado cilmi ha ku saabsisnaado dhaqaale ha ku saabsisnaado caafimaad ha ku saabsinaado wuxuu doona ha ku saabsinaado wanaag oo dhan in la xasiliyo oo la kobciyo xumaan oo dhan waxay doonto ha ku saabsinaato in la yareeyo oo la dhimo amase la tirtiro maadaama uu siyaasadda aynu noocaa ku tilmaamnay siyaasaddu waa laba qaybood markaa qaybi waa mansuus oo kitaab iyo qur-aan baa sheegaya waa qayb haabita haabitku waxa weeyaan wakhtiga iyo zamanka iyo duruufta islama bedasho ee sidaasunbay ahaanaysaa inta basharku bashar iyo aanu bini aadamnimada ka baxaynin iyana sideeday haabit u ahaanaysaa u sugnaanaysaa isma bedasho qaybina waa qayb marin ah marin waxaan ujeednaa waa qayb isbedbedeli karta ku xidhan duruufta la nool yahay zamanka la joogo awoodda la leeyahay itaalka la haysto arrimahaasi ku xidhan sida awgeed islaamku yacni maadaama siyaasaddu bulsho la maamulayo bulshaduna aanay isku itaal iyo awood wada ahayn waxaa dhici karta mar inay joogto marxalat dacf marxalaadkay liidatay marxaladii nebi maxamed allaha kufu aydiikum waaqiimu salaa gacmihiina laabtoo salaaduna oga lagu tilmaamayay waxaa kaloo dhici karta inuu mujtamacu gaadhsiisan yahay marxalad marxalat lkamaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina oo ah marxamad islaamku iyo dowladnimadiisi iyo wixiisii o dham ay dhammaystirmeen oo fulin qura u baahan sida daraaddeed qaybta haabitka aan iska gadinin ee mansuuska iyada lama taataabto waxna iskama bedeli karaan waana sidaa qur-aan iyo xadiidku ay u sheegeen qaybta marinkaa ee ijtihaadka aqbasha ee zamanka iyo duruuftii amkinada ku xidhan ee isbedbedeli karta waa ka suurtagal iyadoo loo eegayo basharka iyo awoodooda mujtamaca iyo waxay haystaan cadowgooda iyo intuu leegya waxaasoo dhan iyadoo loo eegayo waa wax u baahan daymo tiro badan leh sidaa awgeed qaybta daymada u baahani waa qayb ijtihaad bashariya ku salaysan haddii ijtihaad bashariya la sheego dadaal bini aadam haddii la sheego macnaheed waxa weeyaan sawaab iyo khata labadaba u dhici karaa yacni ninka caalimkaha ama ninka muslimka ee aqoon-yahankii intuu ijtihaado ayuu gafi karaa idan waxaa camalkii uu sameeyey isagu ajar wuu helayaa laakiin waa camalu maxay khata'a ka ka dambeeya mansuuskumaha inuu kaa camalkiisii raacay waa maxay waa inuu saxo sawaabka dhankiisa uu kaco saa daraaddeed ayay culimmadu waxay tilmaamaan usuul bay leedahay siyaasa sharciya u baahan cidda fulinaysa inay si fiican u fahamto usuushaasi midi waa tii fiqiga oo dhami uu isticmaali jiray waa in usuusha la isticmaalaya laga istidlaalaya uu yahay qadiyadan laga baadhaya kitaabka qur-aanka kariimkaa sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ijmaacii muslimiinta iyo wixii ay ku ijmaaceen qiyaaska oo ah wixii nusuustu ay sheegtay iyo axaadiistu laga qiyaas qaato oo wixii aanay sheegin la raaciyo iyo adiladii kale tirada badnayd ee culamaai usuul ulfiqi ay sheegi jireen almasaalix almursala maslaxada la sii daayey waa maslaxo la leeyahay sharciga nusuus diidani may soo aroorin nusuus ictibaaraysayna ma soo aroorin waa masaalix mursala masaa'il alistixsaan culamada qaar sheegi jireen albara'a alasliya wixii usuululfiqiga la istidlaali jiray oo dhan ee daliilgeli jiray baabka kana daliil buu ka gelaya waxaa kaloo la socda culammadu ay in badan tilmaamaan qawaaciddii fiqiga lagu isticmaali jiray ayaa iyadana in badan la isticmaalaa maalan bacd alqawaacid baan tilmaamaynaa maadaama ay masaladan ijtihaadaadka tirada badan le u baahan tahay waa masaa'ilka aanay u bannaanayn dadka mubtadi'iintii inay ka warramaan waa masaa'il ahlucilmiga iyo hay-aad takhasus u lahuuna ay tahay inay ka warramaan iminka waxaad iska moodaa casrigan dambe masaa'il siyaasa in laga dhigay waxay caamadu wadaagtay iyo dadkao dham iyo qof waliba warkiisa ka dhibto qof waliba muranku ka dilaaco saasi lagu wado laakiin ma aha waa maslaxad ummadeed waa wixii ugu weynaa hal qofoo in la daweeyo u baahan bay waxaynu idhahnaa atibada ha loo kulmiyo yacni takhasuska naftani si aanay u go-in oo loo ilaaliyo ayaa atibada intii uu inoogu roonayd baynu leenahay naftan iyo go-in malaayiin qof in dagaal iyo dirir iyo beliya baas lagu gooyana waxaynu rabnaa inay habruhu ka shiraan ama odayaal qabil isweydiiyaan ama caynkaris hayru macquul yacni waxay ahayd hal qof baynu ogol lahay inaynu isugu geyno quwadeenoo dhan inaynu noloshiisa ku ilaalino waxay ahayd dadkii oo dhan marka laysu wada keenay noloshooda in la ilaaliyaana inay ahaato nukhbadii iyo dadka dadkii u caqli badnaa u aqoon badnaa u diin badnaa u alla kaala cabsi badnaa ugu faham badnaa qadiyaadkana inay ahaadaan dadka loo ururiyo sidaa daraaddeed baabkani ijtihaadku aad buu ugu tiro badan yihi mansuuskuna wuu ku yariyey yani waxaan uga jeedaa mansuuska qadaayaadka waadix ee aad aayad qur-aan ama xadiid go-aan u helaysa sideeda loogu dhaqmaa wuu kooban yihi masaa'ilka cibaadaadkabay ku badan yihiin iyo caqaa'ida looguma talagelin caqli baniaadamku waa la dhexgeliyo sidaa daraaddeed kuwaa nusuustaa ku tiro badan salaadu boos caqli u ka gala ma leh meel walba xadiid baa lagu akhriyay in markaa waxaa la yidhahda in markaa farta la dhaqdhaqaajiya in markaasaa la ydhahda booskumale caqli idan cibaadaadka iyo caqaa'idda nusuus haabita oo tiro badan oo sugan baa taalla ama qadaayaadka caamka ee siyaasiga ku saabsan inta ugu badan leh nusuus caama baa taalla oo ah canaawiin aan la rabin in laga baxo laakiin tafriicaadkeedu wuu u baahan yahay aqoon tiro badan leh ijtihaad tiro badan leh iyo waayo aragnimo tiro badan leh saas daraaddeed ma aha baab uu ka waramo dadka mubtadi'iinta ahy dadka bilaaba culammada waxay sheegaanoo baabkan tilmaamaan qawaacid baa jirta bay yidhahdeen alqawaacid alfiqhiya almacruufa inta ugu badan leh baababkani waxay ka mid yihiin baababka loo adeegsado maalan tusaalayaal baan bixinayaa qaacidada laa darar walaa diraar nabigu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiid buu ku tilmaamay laa darar walaa diraar dhib iyo isdhibisi midna ma jirto kelmadda tan laa darar walaa diraar oo siyaaqu nafyi ku soo aroortay oo cumuumnimo faa'iidaynaysa waxay culammadu yidhaahdaan waa qaacida min qawaacid shar waa qaacida min qawaacid siyaasa sharciya bay ku tilmaamaan waxay yidhaahdaan dararku yumnac wuquucuh inuu dhaco waa la joojiyaa hadduu dhacana inuu istimraaro waa la joojiyaa haddii la filayo in laga hor tago intuba bay leeyihin shareecada ayna faraysa maalan adarar yumnac wuquucu waa ijraa'aadka wiqaa'iga waxa loo yaqaano waxa wax lagaga hor tago oo dhan maalan trafic loogu muxuu ka warramaya traficlog wuxuu ka warramaya inaan dhibi iman waa ijraa'aad loo dejiyey inaan maxay socodku dhib keenin haddii aan dhibiba jiri lahayn traficloona ma jireen wax looga baahanyo kale ma jirto laakiin si mashkiladda ka iman karta looga hortago ayaa loo dejiyey in traficlo loo qaato idan shareecada islaamiga waxay tilmaamaysaa wax allaaliya wixii darar ee la filaya inuu yimaado in laga hortago oo loo dejiyo ijraa'aadkii lagu joojin lahaa inaan waxaasi dhicin hadduu dhaco waa in la difaaca haddii la filayo waa in laga hortagaa haddii uu dhacay oo hore u dhacay waa in aahaartiisa la tirtiraa yacnii dararka dhacay aahaartiisa sidaa loo tirtira waxa way inu qofku cuquubo iyo jazaa helo abaalmarin inuu helo amase ciwad inuu helo compensation inuu ka helo dhibtii soo gaadhay iyo wixii ku dhacay waxaasoo dhan nusuus badan oo qur-aan iyo xadiida ayay masale kasta u daliishadaan laakiin anigu waxaan isku dayayaa qawaacid guud inaan dul maro waayo waxay cinwaanku yahay waa mafhuum asiyaasa sharciya kama waramayno markaa ususkay ku dhisantay majaalaad ku dhisantay qawaacideeda saa loo ist lakiin waxaan ka waramaynaa mafhuumka bal inaa fahmi kartaan guud ee siyaasa sharciya ay ka waranto maalan qaacidada labaad ay daliishadaan waxaa ka mid ah addararu yudfac biqadri اlimkaan darar baa dhacay dhib baa imanaysa difaaca dhibtaa la difaacaya waxay ku xidhan tahay inta la awoodo haddaan la wada awoodin wixii la awoodo lagama wada tegaya bay yidhaahdaan maalan qaacida saddexaad bay sheegaan oo ah ixtimaalu akhafi dararayn labada dhibood ta fudud in la qaato marar baa waxaa dhacdo qofku inuu gaadho xaalad aanu wax kasta uu qabta aanay dhib yeelaynin waddo kasta uu raaco dhib baa taalla no way uu dhib la'aan u dhici karaa waxaa lagu xisaabtamaa markaasi in la yidhaahdo dhibta kee u fudud miaal aan idin siiyo qaacidadii khadar iyo muuse qisadii dhex martay khidr suuratilkahf ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa in nebi muuse u yimi uu weydiistay inuu waxbaro oo u ogolaaday in waxbarashada uu raaco safar baad ila gelaysaa buu yidhi waxle waa ku barayaa laakiin anigoo wax kuu sharxa mooyaane su-aasha ha igu badinin waxba hay weydiinin buu yidhi khadar saasuu muuse ka codsaday muuse khadar afcaashiisii wuu u adkaysan kari waayey su-aal markuu wax sameeyaba su-aal buu ka daba weydiiya warsumiyana ku ballamin buu dhowr goor ku yidhi ina caynkan iyo cudurdaar iyo cudurdaar mar saddexaad wuxuu yidhi mar dambe haddaan wax ku weydiiyo waa kala tegaynaa mar saddexaadkiibuu wax weydiiyey waxay noqotay in la kala tago dabeetana wuu sharxay saddexdii qadiyadoodee muuse iyo soo kala maray khadar mid ka mid ah haddaynu tilmaamno doon bay fuuleen doonta noolila-aan baa lagu soo qaaday dhexda markii la marayay ayuu khadar doontii loox ka saaray muuse wuxuu yidhi waxani wax macquula maaha dee nimankiina soo qaaday doontoodii inaad adigii daloolisaa sawtaynu ku ballannay buu yidhi inaad aamusanaato maaad waxbay weydiinin waa cudurdaasa markii dambeu khadar sharxay arrimihii o dhan wuu sharxa wuxuu ihi wamaa facaltuhu can amri horta wax allaaliya waxaanaan sameeyey wax anigu iskay aan u sameeyey ma jirin ee waxay ahaayeen shareecadii aan raacayaa sida tan dhigaysay muxuu doonta u dalooliyey wuxuu u sheegay muuse inuu ka dambeeyaa nin boqora oo doon kastaoo hagaagsan qaadaya markaa khidr wuxuu kala doortay doontaa in m dadka masaakiintaele laga qaado iyo inuu doonta ceeb u yeelo boqorku yidhaa tani mid fiican maaha inaga sii daayo ay qolada tani dib ula noqoto labadaasuu kala doortay inaad xoole bini aadam leeyay ku tasaruftaa marka hore waa mamnuuc mamnuuc bay ahayd nimankan doontooda loox iyo laba toona in laga saaro waa mamnuuc laakiin khidr wuxuu joogaa xaalad uu og yahay in dadkan in doontoo dhan laga qaado iyo iyadoo looxla inay raacdo inuu kala doorto wuxuu doortay markaasi halkii doontoo dhan laga qaadi lahaa inuu loox iyadoola ay uu loox ka tiro o ay saasi ku raacdo culamada waxay dhaha masaladani waa akhafu dararayn waa ilowba ilow dhib baa jiraysa markaa masaakiinta tee u dhib yar ma hal loox baa u dhib yar mise doontoo dhan ay waayaan baa u dhib yar wuxuu khadar doorbiday markaa inay hadda dhib yar tahay in hal loox laga saaro marka waa akhafu dararayn waa laba dhibood oo meesha taalla saa daraaddeed baa sheekh ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi waxa uu tilmaamaa wahada baabu tacaarudi baabun waasicun jidda la siyama fi اlأزmina wاlamkinati alati naqasat fiha aaathaaru الnubuwa wakhilaafat الnubuwa fain hadihi اlmasa'il takhur fiha wakulama اzdaada الnaqsu ازdaadat hadihi اlmasa'il wwujudu dalika min asbaabi اlfitna bayna اlأuma fainahu ida اkhtalaطat اlxasanaat bsayi'aat wawaqaca اlاjtibaahu wاtalaazum faaqwaam qad yanduruuna ilى اlxasanaat فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئة عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين ولا يبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة على كل حال وهذا الدير وشيخ وانكسر نغلني وحوليه مركة تعارض كله يعني أدلته مركة إسكاكا خلافته ee dhibta meesha jirta ay dhib badani timaado waa baab aada u ballaadhan buu leeyahay siiba wakhtiyada iyo meelaha ay yaraata buu leeyahay raadadkii nebinimada iyo khilaafadii nebinimadu ay ka tagtay markastoo yacni dadku diintu ka sii fogaadaba ijtibaahakani wuu sii tiro bataa waayo mar kastoo dadku mustaqiim noqdo oo uu toosnaado dhibtiisu way yaraataa mar kastoo dadka mushkiladiisu badato xalkuna wuxuu noqdaa wax adagoo qarshajac badan ay ku dhex jirayso oo aan noqonay ninkii saafiga ahaa ee dhanka quree tooska u soconayay sida daraad buayuu wuxuu leeyahay sheekh ibnu taymiya mar kastoo naqsiga kani uu ku dhaco bulshadatan su-aalahanina ama masaa'ilkanina way tiro bataan waana sababaha in badan keena buu leeyahay fitnada waayo dadka badh markay xasanada iyo sayi-adu isdhex galaan buu leeyahay dadka badh xasanadunbaa u muuqato ay rajaxaan dadka badhna sayi-adunbaa u muuqato ay rajaxaan dadka badhna qadiyaday isu miisaamaano way eegeegaan saas daraaddeed waxaa timaada tabaayun ilaaraa aaraadu inay tiro badato marka aan leenahay ixtimaala khafi dararayn waxaynu tilmaamaynaa marka shareeco la dabaqayo meel faadiya intaad timaado ku dabaqi mayso meel madhan heli maysid aan wax kale olin adiga taadunay ka socoto marka kitaabka la akhrinayo se meel faadiyaad helaysa adiga taadun ka socoto yani waxa kala nooca haddii kitaab aan masaajidka ka akhriyo waan sheekh noqdo kursiga fadhiya kursigii sheekhada anaa fadhiya nusuustun waa inaan isasaaraa itijaaha saxa ay leedahay tilmaamaa laakiin waaqaca haddii laysidhaahdo ku dabaqa tuuro badan bay yeelanaysaa waxaana tuuraha u yeelaya bulshadan la rabo in lagu dabaqiyo intay diinta ka fogtay hadba inta waxa ay ka aaminsan tahay inta ay ku dhaqmayso inta gacan dabadeed ay ku jirto intay munaafiqiin leedahay intay dad saalixiin oo toosan leedahay inta ay dad samaha u gargaaro leedahay inta ay dad xumaa u gargaaro leedahay wax badan baa markaasi kaa hor imanaya oo aan ahayn nusuustii murankama yaalo saa daraaddeed marka la tilmaamayo akhafu dararaynka markaynu sheegayno shareecadu wax darara ma wado waxay wado dhami waa samo laakiin bulshadabaa mashaakilkani ka imanaya u baahan in la xallilaa in la kala horaysiiyo qawaacidda marka baabkan laga warramayo la tilmaamo waxaa ka mid a qaacidada yidhaahdaan muraacaati alma'aal waictibaari ma'aalaati alumuur waxa markaa kuu muuqdo inaad eegin ee aad eegto waxa ka natiijada ka dhalanaysaa muxuu noqonaya maxaa ka dambaynaya maxay soo baxaysaa oo waa maxay inta aanad ficil fulinin inaad in badan ka fakarto natiijada ka dhalan kartaa waxay tahay matala nabigu salawaat ullaahi wasalaamu calayh caaishuu wuxuu ku yidhi lowlaa ana qowmuka xadiidu cahdi caaishaay tolkaa haddaanay ahayn kuwo diinta ku cusub quraysh yacnii haddaanay ahayn kuwo diinta ku cusub oo hadduun diinta soo galay kacbada waan dumin lahaa buu nebigu leeyahy oo dhulkaan la simi lahaa kacbadu dhulka way ka kacsantay mooyaane waa meel sare ayuu albaabku kaga yaala yani dhulka in doora bay kasoo kacsantay markaa nebigu wuxuu leeyahy kacbada waan dumin lahaa dabeetana dhulkaan ka dhisi lahaa dabeetana laba albaab baan u samayn lahaa in ay ka tagtay mushrikiintii carbeed markay dhisayeen yani kacbada wakhtigii quraysheed oo uu nebiguna markaa dhowriya labaatan jiryo aanu weli rasuulba noqonin ayaa daad magaalada qaaday daadkiibaa dhinac ka dumiyey qurayshi markaa waxay aqbashay inay kacbada dumiyaan oo dib u dhisaan laakiin waxay ku heshiyeen xoolo xalaalun inay ku dhisaan xoolo riba gashiya waxaasi xoolihiishii xalaashii ay iska heleenee soo ururiyeen baa yaraaday intii ay kacbadu ka dhisnayd bay gaadhi weyde markaa waxay dhaahdeen aan ka yarayna haddaba kacbadu waa qol yarde waa guri guriga aan intii ka yarayna bay yidhahdeenoo dhismaha nus bay ka tageen intan xijiriga yar la yidhahdee dhinaca kaga wareegsan intani kacbaday ka mid ahay dabeetana intaasay ka soo guureen lix fuudh lix diraac bay dib u soo noqdeen oo ay ka jareen intii hadhay bay dhiseen kor bay u dhiseen waxay idhahdeenna meeshan si aynu inagu u kontaroolo ninkii dooraaba aanu u gelin meel sarana aan ka dhigno albaab quran aanu yeello furihiisa haysanno nebiguna markaa wuxuu leeyahy caaishay haddaan tolkaa imika soo islaamin kacbadaba intaan dumiyo ayaan sees cusub dhigi lahaayoo qawaaciddii nebi ibraahim uu dhigay intaan ka dhigo ayaan laba albaabna u samayn lahaa mid laga galo iyo mid laga baxo ayaanu samayn lahaa buu leeyay nebigu muu yeelin muxuu yeeli waayey wuxuu leeyahy waxaan ka cabsanayaa dadkani inay thawraan sameeyaan yacnii in la dumiyo oo sidan loo dhisaa sidii saxa ahayd laakiin hadday khalkhal iyo rabshad keenaysa sideedan baa iska ahaato dee mar haddaanay inteedanba ay kacbadeedii ku ahaanayso sideeduu nebigu u daayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idan ma'aalaat lumuur qadiyaddu waxay ku gebagaboobaysa baa u baahan in in badan la eego maalan munaafiqiin baa nebiga la noolay rabshad badan cabdilaahi bnu ubayi baa joogay munaafaqa oo rabshad badan oo mashaakil badan u geystay muslimiinta axaadiiatu lifki ninkii sameeyey ee been abuuradka ee caasho beenta ka sameeyey aswatu bani lmustalaq markii dambe laga soo noqday ninkii wixii ku hadlayey samin kalbak yakulak ninkii isku dirayey saxaabada gudaheeda nin aad u mashkilad badan buu ahaa mashaakilkiisii markii la joogi kari waaye buu cumar yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo kana madaxa ka gooyo aan dilo waa munaafaq waa la wada og yahay bulshada dhib buu ku hayaa in la dilaa waa suurtagal laakiin nebigu wuu diiday wuxuu yidhi warbala ha dilin ninkani wuxuu ka mid yahay ansaar gudaheeda way iska dishay wixii waayeel ka telin jiray ansaar oo dhamme xarbu bucaad iyo xarbulbasuus bay ku madheen laba oday baa ka soo hadhay wax odayaala baa la yidhaahdaa labada oday midi waa bicamir alfaasiq waa xandala aabihii waa ninkii cararay ee maalintii uxud soo waday gaaladaee lahaa aniga tolkay raacayana dhow markaan u gacan haadiyo kii kalena waa cabdilaahi bnu ubay abu camir alfasiq waa abu camir araahib ka la odhan jiray christianity buu qaatay markii dambena sham buu cararay kii labaadnaana waa kan ninka kan ninkani sultanubuu sugayey markuu nebigu meesha yimi boqortooyuu sugayey waxaaba la tolayay taajkii la saari lahaa iyadoo taajkii loo tolayuu nebi maxamed magaalada yimi salawaat ullahi wasalaamu calayh dadkii dowladdii islaamiga ahayd baa dhisantay cabdilaahi baa cidi dib uma eegin marka isagu wuxuu arkaa dowladda islaamigii inay kursigiisi qaadatay oo uunu waayey booskii madaxnimo saasi daraaddeed buu mashaakilkan tirada badan la waday cumar bn khaaab baa yidhi ilahay rasuulkiisiyo kanaan madaxa ka jaro wuxuu nebigu yidhi dadku kuma sheekaysan doonaan maxamed asxaabtiisu laaya wuxuu u diiday in la dilo isagoo ilaalinaya sumcadan dowladda islaamiga iyo bulshadan islaamiga iyo inaan mujtamacaad kale ku warramayn maxamed inta yare la socotuu laayaa ama dadka isaga la jooga buu laayaa waxaan qadiyaadka u tilmaamayna waxa weeyaan ma'aali lumuur buu eegayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh arrintu waxay ku gebagaboobayso sida daraaddeed bay nusuusi xataa soo aroortay wakhtiyada dagaalka lagu jiro xuduudda ma lagu oogayaa meeshii gaalkiiyo muslim isku hayeen iyadoo ay suurtagaltay qofku hadduu daciifuliimaan yahay inuu baxsan karo oo dabeetana xagga kale uu gudbi karo qaacido kaley sheegaan culammadu oo ah taqdiimulaham walawlaa asiyaasa sharciya waa arrimuhu siday u kala waaweyiin in loo kala horaysiiyo oo waataynu soo tilmaamnay qadaayaadku siday u kala muhiimsan yihiin sababooda may ku xidhnaan kartaa waxay ku xidhnaan kartaa wakhtiga iyo cidhiidhigiisa waxay ku xidhnaan kartaa awoodda iyo sidaad cajsi uu tihin ama aydan awood u haysanin waxay ku xidhnaan kartaa shayga iyo fadiiladiisa idan mar kastaba shaygu shaygan inuu ka fadli badan yahay ma keento in laga horumariyo ee marar bay keentaa masaa'il kale in laga horumariyo si kale haddaanu tilmaamo darfiga ama wakhtiga la nool yahay wax badan buu xadeeyaa qadaayaadku marna nusuus qura bay ku kala awlaysan yihiin oo marka shareecada si caama loo eego tawxiidka ugu horeeya arkaanulislaamka ku xiga saasay u kala horaysa midna waa awlawiyaat nisbiya yacnii wax kale marka loo eega bay kala horaysaa oo ama wakhtiga la joogo ama awoodda la leeyahay iyo bulshadu itaalka ay leedahay iyo wixii la nooca nusuust qur-aanka iyo xadiidka ah in la abaqaa oo bulshada lagu abaqaa waxay u baahan tahay markaa aqoon tiro badan iyo awood tiro badan labadaba aqoon bay u baahan tahay oo waxaa abiqi kara runtii alculamaa arabaaniyuun markase nadariga ay tahay lagu sharxayo masaajid gudihii ama dee dariskaa la jeedinaya ay hor fadhidaan ay tahay aalibulcilmi kasta oo bartay markaasi waa akhrihi karaa mase waa jeedin karaa laakiin markay tabiiq iyo maamul noqoto ma fududa inkastoo dadka iskala fududahay soomaaliduna horey u maamaado waxay idhahdaan habar fadhida legdiri wax kala fudud bay idhaahdeen yacnii laba qof oo legdamaya haddaad aragto muu halkaa qabto laakiin haddaa adigu isgashaan oad legdinta ku jirto inaad halkaaba haleelin baa laga yaabaa aad adigu marka kan sheegayso marka qofku marka aanu camalka isaga haynin oo gacantiisa ku jirin wax waliba waa la fudud yihiin ama meesha laga eegaya aad u fududay sidaa daraaddeed aan tusaalayaal basiita bixiyo waa tusaalayaal fardiya laakiin bulshadana aan uga tusaale qaadan karno maala nabiga salawaat ullaahi wasalaamu calayhi nin baa u yimi isagoo calaacalayo le halagtoilaahay rasuulkiisiyo waa halaagsamay waa gubtay bay riwaayaadka qaarkood sheegayaan war maxaa dhacay baa la yidhio wuxuu yidhi islaantaydii baan ramadaan u galmooda wuxuu nebigu ku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh raqabo xore intuu luqunta istaabtuu yidhi taa midaan hayn ma haysto ilaahay rasuulkiisiyo waa la xoreeyaba ma haysto waxaa lagu yidhi ninka kan waxaad soontaa shahrayni mutataabicayn laba biloodoo isku xiga soon wuxuu yidhi maaw haddaan soomi karayo managaa islaantaba isku lugoy lahayd ilaa wuxuu ka cawdayba wuxuu nabigu ku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh lixdan miskiin quudi oo sadaqa la bax bar madowba ma lihi buu yidhi waxaan haystaa ma jiraan dabeetana wuu iska fadhiistay ninkii nebiguna iska aamusa waxaa la keenay sadaqa la wado sadaqadii markii la keenay ayuu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalam ayna saa'il warmee ninkii wax weydiinayay waa kan baa la yidhi qaada buu yidhi taasoo iska bixi yacni sadaqa haddaanad haysanin tan qaado oo sadaqadee buu nebigu yidhi oo iska bixi wahal bayna laabatayha man afqaru minii buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo madiine labadeeda buurood labadeeda xaraarood oo ma mid iga faqiirsan baa jooga wax la siiya buu yidhi mid iga faqiirsanoo wax la siiyaba miyaa jooga qaado oo reerkaaga sii buu nebigu ku yidhi yacni maxaa keenay ninkani intuu dembaabay oo kafaare laga rabay ayaa isagii wax la siiyo la yidhi qaado oo cun waxaa keenay ogaanshiyihii la ogaaday waaqaca ninkani uu ku nool yahay iyo darfiga uu joogo saasi daraaddeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tanaasulaadka ilaa xadkaa intuu gaadhsiiyey buu markii dambe wuxuu u ogolaaday isagoo isagu aa ninkii dembiga sameeyey haddana waxoogaagii la siiyeyna warbal adiga iyo reerkaagu iska cuna idan in naska la abaqaa oo waaqaca markaa jooga lagu abaqaa waxay u baahan tahay ijtihaad badan iyo aqoon badan iyo daraaso badan aan masalo labaad tilmaamo waxaa laga yaabaa salaada waynu wada naqaanaa nusuusta qur-aanka iyo xadiidkai ku soo aroortayna waynu naqaanaa laakiin marka loo dhaadhaco awoodda qofka qur-aanka ilahay wuxu le laa yukalif allahu nafsan ilaa wuscaha shareecada waxa marba mar kasta aynuugu waajibay intaynu aweyno intaasaana islaamkiina saaraaya in la fuliya ah saa daraaddeed ayaa haddii qof maalan aanu istaagi karin maxaynu leenahay ninkii yidhi isma taagi kara nebigu muxuu ku yidhi salli qaacidan adoo fadhiyo tukaan la yidhi soo ma ahayn ka warran haddaan akhriyo nusuustii sheegaysay salaadu istaaggu inuu rukun ka mid yahay arkaanta salaada ka mida salaad la-aantuna rukunkaasi inaanay asaxin ee nusuusta haddaynu isku akrino ka waran waa sax nusuusta waana ka mid mana asaxda la-aanteed laakiin kani wuu awoodi waayo way ka dhacday bulshadu waxay awoodi weydo way ka dhacaysaa shareecadu bulshadu waxay awoodi weyde kasta way ka dhacaysaa idan waxa ay ku xidhantahy in la garan karo daaqada bini aadamka ku hortaagan inta uu yahay awoodiisu intuu yahay inta uu qaadi karo inta uu xamili karo sidaa awgeed nabiga salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa gabadhi u timi iyadoo ashtakoonaysaoo ninkeeda ka ashtakoonaysa dhowr masalay sheegtay waxay sheegtay inuu dilo waxay kaloo sheegtay inaan u ogolayn inay soonto ou soonkana ka jabiyo waxay kaloo sheegtay salaada subaxna inaanu si fiican u kicin saxaabiga caynkaa la sheegayaana jalsadii nebigu fadhiya waa safwan ibn lmucaal meeshuu fadhiya xadiiska abi daawud buu ku yaalla waa xadiis saxiixa war safwan bal warran baa la yidhi wuxuu yidhi kow ilaahay rasuulkiisiiyow laba suuradood oo qur-aanku aan aqaano unbay mar kasta igaga tukataa anna waxaan ku idhi labadana anigaa ku tukanaya adu qur-aan badan baa taqaanaayo qur-aanka kale ku tuko wuxuu nabigu ku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh suurad qura hadday tahay dadkao dhan waa ku filantay yani ha ku maagin taasi wax laysku qabsado maaha iyana ha ku tukato aadna ku tuko mashaakil ma jiro wuxuu yidhi nabigii ilaahay rasuulkiisiiyow soontan ay leedahay wuu ii diiday inaan nin dhallinyaro iminka guursaday baan ahay dabeetana suun hayaal umay dabada isugu qabatay gabadha tani dabeetana wuxuu nabigu yidhi gabadhina ma soomi karto soon sunno ah baa laga warramaya ee ninkeedoo ogolaada mooyaane yacnii nolol reerba ka dhaxaysoo kale tanina inay ateecdo oy qadiyadda ku ateecdana waa waajibaadka reerkaba loo samaystay tanna waa soon sunno ah soonta sunnihii mid la isla waafaqay waa inay noqotaa saa daraaddeed buu nabigu yidhi gabadhina ma soomi karto bikayri idni zawjiha masalada kale buu yidhi ilaahay rasuulkiisa way kuu sheegayso anigu reer baan ka dhashay reerkayga waxaa lagu yaqaanaa inaan cidibo kicin cadceedda kululaata mooyaane yacni xanuun bay qabaan xanuun hurdaa bay qabaan xanuunka hurdada uu dadka uu ku dhaco dadka badhba ka mida iyagoo waddada maraya gam ah isagoo sidiisa uu soconaya gam ah dadka badhba ka mida hadduu kaco aan laba kicin karin hadduu isagoo hurdo intaad qaado aad waddada dhigto iskaga tagto sidii uu hurdaya oo uu quurinaya waxba kale ogeyn ninkani wuxuu sheeganayaa markaasi in xanuun heritage reerkoodu oo dhami leeyahay inuu qabo inaanu salaaduu sagsaagayay aanay ahayn wuxuu nabigu ku yidhi markaa toosta tuko yani markaa toosta indhaa kala qaado dhallinyaradu iyo moodan xadiidkan inuu daliilu yahay salaada subax oo laga tagaa khatar weeyaan laakiin waxaynu tilmaamaynaa awoodda qofka bini aadamka iyo istitaacadiisu inay leedahay daymo badan in la daymoodo oo nusuusta marka la tabaqayo ama jamaaca ha noqdo ama bulsho ha noqoto ama ummad ha noqoto ama qof qudha ha noqdee fiqulistitaaca in la eego in la eego awoodda dadku iyo inta ay gaadhayso sidaa awgeed ayaa waxaa muhima in siyaasa sharciya markaynu ka warramayno in loo eego xaaladda ummaddu halka ay marayso iyo waxay qaadi karto kaasi waa mid waxaan leenahay siyaasa sharciya markaa macnaheeda markaynu soo duuduubno waxay noqonaysaa in wixii wanaaga la kobciyo la dhammaystiro wixii xumanaana la yareeyo nusuustaa sharciga iyadoo la raacayo haddii qadaayaadkan sidaa shareecadu isugu miisaantay si aan ahayn la damco in la ysugu miisaamo dhib badan baa ka dhacaysa walidaalik naska qur-aankaah ama xadiidkaah iyo dabaqaadiisu horta waa laasim in la dabaqo shareecadu ma aha yacni wax laga tagtaga maaha mana jiro nidaam kale oo dadka share dadka badh bay maskaxdooda waxaa ka guuxaysaa in mujtamaca inta nidaam yaroo kale lagu dhaqo loo soo bisleeyo shareeco ma jiro kaasi nidaam dad shareeco u bisleeya maba jiro dunida nidaam waliba isagaa isbisleeya sida daraaddeed shareecada dadka inta hadba ay fulin karaan bay fulinayaan ilaa iyo kamaalkeeda laga gaadhayo uma baahna in nidaam kaleoo mustawrad oo dhexo oo iyada intuu kobciyo meel gaadhsiinaya ama caqli kaloo lagu taageero uma baahna laakiin shareecada ayaa nidaamkeeda siyaasigaabaa wuxuu leeyahay in loo dhaqo qaabkii loo fulin lahaa intii markaasi dadka waajib ku noqon lahay kaasi waa cumuuman yacni ra'yi guud oo aan rabay in laga fahmo asiyaasa sharciya majaalaadkeeda lagu dabaqo majaalaadka ama siyaasa sharciya ay ka waranto waa nidaam ilxukmi baa ka mid ah iyo qaabku noqonayo nidaamka dowladnimo ama waxaana u yaqaanin alqanuun adasturi waalqanuun alidaariy waa inuu siyaasadda ku salaysnaado yacni sharciga ka waxaynu u daba dhignay inuu shaygu yahay shay laga rabo inuu shareecada waafaqsanaado waxaa ka mid ah shu-uun ilmaaliya fi dowla waxaa lagu tilmaamaa ama anidaam ilmaali ama alqanuun ilmaali wax allaaliya wixii ku saabsiisan barjatinka iyo dowladda dhaqaalaheeda iyo qaabka ay u egesbisgaraynaysa iyo qaabka loo isticmaalayo waxaa ka mid a siyaasadda sharciga ah shu-uun ilmaaliya alcaama ama alqanuun itijaari qaanuunka dhaqaale guud ee bulshadu ay leedahay baac mushtar oo dhan isaguna waa inuu hoos yimaado shareecada islaamiga ah waxaa ka mid ah ashuuni alqadaa'iya waxa laaliya wixii ku saabsisanaa qaabka maxkamadaha iyo ijraa'aadkeeda iyo muraafacaadkeeda iyo buulisankeeda iyo basaasisteeda iyo dembi baadhisteeda iyo waxaas ku saabsan shareecadu iyona nidaam bay ka leeday waxaa ka mid ah ashuuni aljazaa'iya waaljinaa'iya wixii ku saabsiisan atashriic aljinaa'i walqaanuun aljinaa'i qaanuunkan criminalka loo yaqaano iyo wixii ku saabsiisan waxaa ka mid ah majaalaadka siyaasa sharciya ee ka waranto alcalaaqaat adduwaliya aw alqanuun alkhaariji ama siyaasaat alkhaarijiya xidhiidhada bini aadamka u dhexeeya dowladaha bulshooyinka dagaalada nabadda safiirada iyo wixii la halmaala siyaasa sharciya mawaaqif bay ka leeday waxa aan sheegayno oo dhan dhammaantood waxay soo gelayaan siyaasa sharciya waa majaalaadka ay siyaasada shareecadu ka waranto dee mid walibana tafsiilkiisi iyo daraasadiisi iyo waa wax iska gaara laakiin dariskan intii aan ka fahmay wuxuun baan uga jeeday inaynu sharaxno shareecada islaamiga in la dabiqi karo xaalad kasta oo lagu jiro inaanay jirin wakhti la yidhaahdo dadkaas hoo bislaanayo markay meel soo gaadhaanba sharci lagu dabaqa inaanu jirin ee in xaalad kastoo ay joogaan shareecadu ay oofinayso baahiyahooda iyo waxay u baahan yihiin iyaduna ay u traingareynayso u sii horkacayso xaalad tan kasii sarraysa oo ay kasii xoog badanayay inay jiraan saas daraaddeed baa bulshadii muslimiinta hore nebigu soo tarbiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxay soo mareen xaalaatu dacfi ay liiteen mar laga xoog badnaa mar ay xoog badnaayeen maray dowlad weyn ahaayeen maray labadii dowladoode waaweynee dunidaba la loolamayeen u dhigmayeen xaalad kala gedisan bay soo mareen bikulli haadihi alxaalaat siyaasa islaamiya baa socotay markii maka la joogina siyaasa sharciya baa la isticmaalayay markii madiina la joogina siyaasa sharciya baa la isticmaalayay bikulli haadihi alxaalaat qawaacidatan marka aan sheegayana runtii fiqi tiro badan bay u baahan yihiin laakiin dadka qaarba xataa qawaacida qalad baa loo fahma dadka badh baa u fahma akhafu dararayn marka la leeyay wixii fududun inay shareecadu leedahay maya mararka qaarkood baa nadriga sharciga ta adag ay tahay abibakar markii uu dowladnimada qabtay islaamiga ayaa waxaa dhacay maxay ridadii baa yimi abibakar wuxuu yidhi aniga haddii dabar lay diido waan dagaalamaya saxaabadii kale yidhi ma dabar baynu ku dagaalanaa arrinta aayaro saatan maaha wuxuu arkayay diinka buxu inuu ka khatarsan yahay waxanay ka warramayaan oo dhan saas daraaddeed buu ku qancay haddii dabar loo diido inuu dagaalamayo markuu masaladii u sharxayna saxaabadii way aqbaleen idan tii adkayd bay u arkayeen markaynu leenahay akhafu dararayn maaha akhafu dararayni fi lcuquul wa akhafu dararayni fi shariica waayo shareecada mawaasiinteedu siday u kala koraysaa ma aha saynu inagu sida caadiga u qiimayno shareecada mawaasiinteeda waxa ugu sarreeya diin meeshay diintu ku halaagsamayso waxaa la yidhi hala jihado nafta ha u baxdo nafbixis baa waxaa laga doortay maxay in diin ay hagaagto idan waxaan uga jeedaa qawaacidda aynu sheegayna xataa sharaxooda iyo tafsiirkooda u baahan faham sharciyo fiican in shareecada laga arko calaa kullin muusana way dhinac taagan yaan u malaynayaa halkaasaan ku joojinaya wallahu aclam bilahi tawfiiq
waxaan inahaas ku joojin doonaa insha allahu tacaala muxaadaradii saddexaad waxaan tukan doonaa salaadii casar iyo nasasho ku jirta insha allahu tacaala waxaan isugu soo noqon doonaa muxaadaradii maanta ugu dambeysay oo inoo geli doono doctor cali maxamed saalax marka waa nasashadii iyo salaadii casar insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu